agaasimaha waaxda caafimaadka iyo faydhowrka degmada baydhabo iyo weliba uuse ku hadlay arrimo nadaafada degmada iyo sidii oon shaqeeyeen shaqaalo waahda nadaafada ee langhil saaray xaafado magaalada baydhabo iyo oonase maalinle iyo aan ka shaqeeyeen suuqa guud ee magaalada baydhabo agaasimaha waaxda caafimaadka iyo weliba uuse faahfaahin ku biyey sidiiyo marweliba aan ka hoolayen sidii lan hormariya lahay bilicda magaalada baydhabo
waxyaalaha hadda ka xafiis ahaan inkadegsan meybwa qorshaha una hadda lagu kun iyo sheeg labaati afartun hadda unan indegsan hadda qorsheen meybakmee sidan dhaqsiha badanna la bilaabo doono shanta xaafadood kala dhimanyoona si adeega standeersi intii baabuur tiitiyo iyo shaqaalihii iyo xaafadaas ka shaqeeya lahaayeen nidaamkaas iyo haduuna hadda weedna diyaarintoona weedna marka hal intaas diyaarin kadib meybaa guud ahaan dib lan bilaabo doona shanta xaafadood yoona hirsan si maaragtay guud ahaan xaafadaha magaalada baydhabo iyo si isku mid ah lanka hubada qaada waxyaalaha maaragtay wasaqda ahbase balastikada ah marka may rajeenahe waqtiga anka dhaqsiyaha badan intuuna diban bilaabo dhanka kale waliba use agaasimaha ku hadlay sadayan saamayaasa nadaafad darada deegaanka faydhowrshay iyada muhiimsumu horta markii laka hadalo wasti management mis laka hadalo waxyaalaha wasaqda laka hadalo horta saameyn mayba kalata deegaanka mid oo maaragtay negative ah sababtoo ee waxyaalaha hadda adduunka dhibaatada weynka hay mayba sheeg isbedelka cimilada isbedelka cimilada meeka kooyayana walaanka horay mayba wasaqdu wasaqda keliya maynas ka jarta mid balastica iyo mid oo caadi ah oo noolka koyti oo biodegradate baa la kaso oo noolo burburi karo laakiin waxyaalaha ku muhiimsan oo qadar mayb waxaan balastikadu deegaanka haddii wada bac nagata mise caagadaalkan oo biyaha caafiga mise laga isticmaalo oo mise biyahan kale oo dareeraha laga isticmaalo iyo bacahaas mayba saameyn oo mid negative ay kulliyiin aha deegaanka haddii geedka magaaladan dhan wal nadaafada lanka samayna amaba lanka taxadarna maynadaas ahayn geed walba waxa baha intii baca korta bacdaas hoob geedka korta maynadaas ahayn geedkii isla markii meelisu bahalahay dhimad eh hooba dhimad meelame kooyahe geedow intio dhammaadaan geedow hoob dhammaadaan may kooya markan guud ahaan caradii iyo may may sheeg dhibaato kale kooyase haddana wali markaasi hahiri marka baca mayba kamid ata tankumidankadoron oo deegaanka saamayaas yaa yaa kamid ata oo xoola xitaa yaa naftiya saamayaas oo saameyn mid negative ayaa ka lata xoolihii haddii aman meynadaas intii xoolihii ololada weynadan hadhow micnaha sheeg wal oo micnan lahani oon dhimadan marka guud ahaan wasaqta deegaanka dhibaato weynga kale ha xilliyada roobaadka oo kale xilliya roobaadka oo kale hadda sanadkii hadda laha dhaafay oo sheeg roobka guuga magaalada isi dhan aragteen mayba samaysantay meeli fatahaadiyo kooya mayba dhibaato weyn geystay masakasidaron kooytay wasaqdii magaalada kubi ilan biyaha meel kasta hagaleen daadadka hagaadeen wadooyinka may nagatay intiyo buluushan nagadaan dowladda hoose dadaali wal kasto markaasi laka manage garay kor sheeg iyo ka dadaali ilaa hadda maarti weli waa waa saameyntii dambayta laakiin dowladda mayba diyaarinata intii mar kasta la tacaalo si maaragtay bilicda magaaladan iyo maaragtay dib lahankunaga sheeg horumarada magaalada iyo ka socdaana qaybiyaan kunagata